waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali maanta meeshay noogu yeedheen markaa wiigga horeysay abaabulee noosii sheegeen in barnaamijka la qabanaya maanta marka meeshaan iskugu nimidnay marka journalistig o dhan baa meesha yimiday markaa shaqaday soo qabteen iyo waxay qabteen iyo halkay u marayso wixii o dhan baa la wareysanayay marka waxay idhahdeen waxaas dhowr iyo siddeetan kool baan haynaa hawlo badan baan qabanay waan daba soconnaa sheekadu waa iska gebagebo waxaan raadinaynaa bay yidhahdeen markaa dad witness ahaa oo meesha joogoon ilaa iminka la anahay ayaanu raadinaynaa bay yidhahdeen marka dadkaasi rabeen inay maaragtay qodobka ugu weyn inay dadku ay caawiyaan ay soo baxaan oo u yimaadiin laba qof oo witness aya weye labada qof ay raadinayeen oo meesha jooga iyo kuwo gaari cad wato meesha ay cameradu qabato baa oo joogay habeenkii oo dhan ilaa laba iyo tobankii intii ku horreysay joogay iyagana way raadinayeen marka dadkaasay rabeen iyo summary waxay soo qabteen ilaa iminka halkay wax u marayso dee wixii o dhan kuma wada sheegayaan umalay de waa boolis waxani laakiin wixii ay iyagu markaa dee ay ugu talagaleen maaragtay mediaga ayay ayay soo bandhigeen oo sheegay ayay ayay ay u keeneen maanta ayay waa gartay sawir miyay soo bandhigeen meeshu ay leeyihiin waa sawir gacan lagu sawiray laakiin loo malaynayo inuu u eg yahay ninkii looga shakisan yahay inuu dembigan galay way soo bandhigeen ha sawirka meeshuu yaalaa wa waa kuwa isagoo combyuter ay soo sawireen oo meeshay dhigto kaa iyo waxay soo bandhigeen oo kale gawaari iyo full step meel isku taagay qofku maata yaa meelihii u maray ha raadkiisiina way keenay way ka hadlayeen moogtay meeshuu maray iyo meeshuu waxyo iyo halkii uu ku go-ay ee kameradu ku ku weyday moogtay waa gartay labada qof oo ay leeyihiin waanu raadinaynaayoo goobjoog bay meesha ka ahaayeen maxay ahaayeen qof mid ka mida baasikiil buu watay miyaa mid baaskiil buu wato meeshuu marayay baaskiilka kamerada qabatay oo maalintii ugu horreysaba way noo sheegeen kaa moogtay marka isagu kurbii inuu dee wax ku ninka inuu daba socdayna way dhici kartaa bay idhahdeen marka inuu inuu inuu wax ka ogaano way dhici karta inuuna ogeyna way dhici kar kuma dambaabi karna baynaan isaga laakiin aswintnas oo kalaan isaga u rabnaa bay idhahdeen waa garta aad waxay uga hadleen sidoo kale gaariga cad oo ay dhaheen meesha xataa wuu kusoo noqnoqda maxay ka sheegeen gaarigaas weye ka la raadinaya isagana ha oo la rabay marka su-aasha la weydiiyey journalistigu ay weydiiyeen waxaa kamid ahaa gaariga mar haddaad sanadkiisii garateen iyo noociisii maxaa inta victoria joogto dhan ba loo soo kabargaray waayey su-aashaas ayay booliska ay journalistigu weydiiyeen maxay uga jawaabeen boolisku marka waxay idhahdeen waan isku dayanaa welina ku daba jirnaa inaan soo badh badh waan helna bay idhahdeen inta badan laakiin inaan gebi inta victoria laga helo dhan baan soo aan iyagana qacanta soo marnaa laga yaabaa hawsha aan ku jirna bay kamid tahay bay idhahdeen marka gaariga sababta ay u raadinayaan ma waxa weeye waxay leeyihiin oo laga yaabaa in ninkii dilkan geystay inuu inuu raacay inuu raacay ha waayo ninku jaab markii uu meesha ka dhaqaaqay kameradu qabatay kameradu ninka waa la hayaa kameradu waa haysaa laakiin kamerada yaro mugtiya moogtahay waa garta oo saari usoo saaraya marka meel aali aali la dhaho maxay aali meeshay ku qoran tahay ayuu galay bay idhahdeen meeshaasaa lagu waayay marka waxaa laga yaabaa bu idhahdeen inuu wax fuulay oo meesha ka qaaday waa garta aaligu waa waddo yaroo luuqluuq oo kalaa weeye oo soo xirmaysa meesha agteeda meesha baarkiga ku taala maaragtay baarkigan maxay la yidhaahdo crondom barki meesha la yidhahdo waa meesha kasoo horjeeda maaragtay town hallka halkaas ayuu ayay ka go-daay marka halkaasuu galay bay idhahdeen marka kurbii bay idhaahdeen inuu gaariganba watay oo dee operationku ay ay wada fuliyeen waa gartay marka muhiimadda hadda waxay raadinayaan gaarigaas ciddii taqaana ama ciddii wadatay waxay raadinayaan qofkii baasikiilka isaguna saarnaa iyay kaloo raadinayeen markaa witnesska kale yaa weye intaasay raadinayaan iyo dadkii wixii dee ina ogeynaya iyaguna war uhayaan
waa gartay marka sawirka ay soo bandhigayaan oo isagu farshaxan oo gacanta lagu qoray maxay ku keeneen seebay ugu malaynayaan inuu u eg yahay ninkii waxa weeye dadkii laba qof baa jira meesha xaafadda kasoo horjeeda meesha ininka lagu dilay laba qof oo deganaayo warbixinta bixiye baa jira caynku u ekaa ninku markaa kurbii habeenna way ahayd baa layihi qofkan waa waa khaldami karaa laakiin inta badan waxay isku raaceen bu yidhi inuu sidaa u ekaa u caynkaa iyo kaameradan maaragtay asaan u muuqan shucaca laga hayo maaragtay labadii information bay isku darsadeen oo sawirka ku sawireen waa gartay hadda maadaama sanad laga soo wareegay idinka iyo booliska mar walba maynla soo xiriirayeen oo hadba baaritaanku meeshuu maraya maynala socodsiinayeen mise waa markii u horreyso hadda aynii yeereen oo kasta waynala soo hadlaan aniga hadda wiiggii hore waxay naga qorayeen waan wada joognay wiig ka hor imika laba wiig ka hor way yimaadeen waa way yeedheen waan wada joognay mar kastaba every month ama two months way ila soo hadlaan kolba xaalado kale marasa intaa way la socodsiinayeen macnaha boolisku shaqadoodii way wadaan shaqadu baa ku adkaatay way wadaan laakiin shaqada waxay way wadaan wayna ku kalsooyin inay helayaan waa garta marka maanta ugu dambeyntii markay wariyaasha su-aalaha weydiinayeen meel la weydiiyey rajada ay ka qabaan inay kayskan soo afjaraan oo soo qabtaan ninkii dembigan geystay walahi warjawi baan qabnaa bay yidhahdeen annaga soo qaban hal hundred waan hubnaa bay yidhahdeen inaan laakiin wakti aan qabanayno ma hubna bay yidhahdeen kiiskan dadka haddii iyo waxaana laga caawiye bay yidhahdeen waxa weeye waan ku rajo qabnaa inaan arrinta soo afshirna bay yidhahdeen saas iyagu rajo weyn bay ino iyo muujinayaan marka i don't know dee waxay noqon doonta ilahay wuxuu ka dhigi doonaa.
adiga aabba ahaan kalsoonida aad ku qabta boolisku inay hawshan sidii la rabay u wadaan oo si daacada ay baaritaankan u wadaan walahi dee wa waxaan horta dee inaga inagu muslim baan nahay alxamdulilah qofkeeniina waa dhintay maalinta inuu dhintana way ahayd taas horta horta la aaminsanahay mogtahay macni inay ninkan qabtaan iminka iyaga anu waanu sheegay iyaga waxaan inankayga aniga ma iisoo noqonayo laakiin dee qofkan inuu dadkii ku dhex jiro ininka inamaad leedihiin oo kuwiina qudheeda in la dilaa laga yaabaa baana marka iyo anigu de baley annagaba iyagoona eegayn dee case waa shaqadiisa qofka bini-aadmiga dadkana wadankana waa taqaanaa qof kastaba shaqadiisa waa ka adayga walaalo marka case-kana maaha case dee inagoo qura waxaan ku dhacday maalin kastaba shalay tole telefishinka waxaan ka daawanayay nineteen seventygii qof la dilo shalay la qabtay soo moogta ha marka dee dadkaa umaan ka midnahay moogta inankeennina ku hamu ka mid yahay marka iyagu waa dadaalayaan wallahi shaqaday qabteen hadday kuu sheegaan adiga ma aamini kartid moogta waxay maxamuud nin kastoo telefoon usoo diray interview bay la yeesheen nin kastoo telefoon usoo diray way haystaa weli telefoonkiisa u shaqaynaya marka dee way shaqadu way wadaan iyagoon ina kabahayn iyaga ninka raggan ta kale iyaga dhalacaaddoodii iyo noloshoodii iyo waxoogii oo dhan baa ku- yaa ku xidhan moogtahay shaqadooda soo moogi marka nin kasta shaqadu way shaqaynaya raggan hadda shaqa adagna way wadaan dee marka iyagoon ina kaba ahayn waaba iyaga noloshooday ku xidhan tahay dadkana dee i don't think inuu casekani dee ninkani nin politiciamana maaha nin random iyo wax lagu bixiyena maaha de waa inan yaroo caadi oo tagsilo meesha iska socdoo la dilay moogta marka de wax iyagu ayna shaqadan u qabanaynba ma jirto maogta qofka haddii haddii qacan saddexaad ku jirto ama drugs ama wax uu ka shaqaynayo oo laakiin de waxaas oo dhan maxamuud laguma dilin waan ogaytaa anu waan aqaana inankayga waan aqaanaa moogta ha marka i hopeful anigu waan ogahayna waan hubaa i don't know how long it takes in lasoo qaban ninka waan ogahay aniga waan hubaa taas qofkii dee waxaa la yidhi qofku hadduu wax dilo maxay dhulka u gerida ba la yidhi marka xaqaa iska iman doona moogta maalin noqotaba laakiin way soo way soo noqonaya wayna saasay yidhahdeen iyaguna waa ku boqolkiiba sagaashan baanu aaminsannahay bayna ninkaana soo qabanayno
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali